galab wanaagsan dhammaantiinba waa galab khamiisa bisha disembarna ay tahay labaatan iyo lix sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamaca warka maantana waxaa ugu waaweyn saraakiisha dalka kazakhstan ayaa xaqiijiyey in soddon iyo siddeed qof ay ku dhinteen diyaarad laga lahaa azerbajaan oo ku dhacday meel ku dhow aktuwa magaalada la yidhaahdo ruushka iyo australiyana waxay baarayaan warar sheegaya in muwaadin australiyaana lagu qabtay dagaalka ka socda ukrain saraakiisha kazakhstan ayaa sheegay in soddon iyo siddeed qof ay ku dhinteen diyaarad laga lahaa azerbajaan oo ku dhacday meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee akatu la yiraahdo diyaaradda embrier boqol iyo sagaashan oo duulimaadkeeda uu ahaa j two a two four six ayaa waxa ay kasoo safraysay magaalada baaku waxayna ku socotay gorosni markii ay dhacday iyadoo ay saaran yihiin lixdan iyo toddoba qof sagaal iyo labaatan qof ayaa ka badbaaday shilkaasi moscow ayaa baaraysa warar sheegaya in ciidanka ruushku ay qabteen muwaadin australiana oo la yiraahdo oscar jenkins oo la sheegay inuu u dagaalamayay ciidanka ukrainiyiinta kana dagaalamayay gobolka dombas afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka maria sakarova ayaa sheegtay in diblomaasiyiinta australiana ay la hadleen moscow oo arrintan ay la soo qaadeen falanqeyn ay sameysay shirkadda newsbol ayaa muujinaysa in victoria ay ku biireyso gobolka new south wales oo ay noqonayso mid ka mida gobolada aadka la isugu dhow yahay ee lagu kala baxayo doorashada federaalka ee soo socota xamaas iyo israa'iil ayaa midba midka kale ku eedeysay guuldarrada lagu guuldaraystay in la gaaro heshiis xabad joojina inkastoo horumar laga gaaray wadahadaladii u dambeeyey xamaas ayaa iyadu sheegaysa in israa'iil ay la timid sharuudo cusub halka ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu ku eedeeyey kooxdan inay dib uga noqotay isfaham hore loo gaaray sidaa laga soo xigtay kooxda xuquuq bini-aadanka ee suuriya ee la yiraahdo syrian observatory for human rights isku horimaadyo ka dhacay syria ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan lix dagaalamayaal islaamiistayaala qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalamayaashan oo ka tirsan xisbiga la yiraahdo hayaa tahriil al shaam ayaa isku dayay inay soo xiraan sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladdii bashaar al asad oo ay ku eedeeyeen inuu amray toogashada dad sidoo kalena si sharci darraa xukumo ugu riday maxaabiis wararka ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa afar iyo toban dhanka cimiladana maanta cimilada magaalada melbourne waa daruuro iyo soddon iyo saddex digrii halka sydney ay tahay cadceed iyo labaatan iyo sideed halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifaya lixdan iyo laba senti oo doolarka mareykanka ah